إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollada banaadir iyo shabeellada hoose faah-faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dab maalintii shalay ka kacay suuq ku yaala degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa ballanqaaday baahinta isdaar cusub oo xiiso badan walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa weli wadda xamlada la magac baxday waxaridilmu'miniin taas oo lagu boorinayo dadka muslimiinta ah abwaan hadraawi oo ka mid aha abwaanada ugu waaweyn abwaanada soomaaliyeed ayaa shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa dad ayaa ku dhintay waddanka maraykanka kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka shabeellada hoose haddii aynu ka hormarno gobolka banaadir rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin xaafadda carafaad ee degmada yaakshayd ay kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa ballan qaaday baahinta isdaar cusub oo xiiso badan faah-faahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed cali
mu'asasada al-hijra oo ka mida garabyada warbaahineed ee imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa ballan qaaday isdaar cusub oo xiise badan kaas oo ay baahin doonto saacadaha soo socda horudhac kooban oo soconaya qadar laba daqiiqo ah ayay baahisay mu'asasada al-hijra oo lagu soo bandhigayo muuqaalka iyo waxa uu ku saabsan yahay waa mucaskar heerkiisu sarreeya oo loogu magac daray al-faatix kumaando waxa uuna soo bandhigayaa mujaahidiinta oo qaadanaya funuunta kala duwan ee dagaalka diyaarado helikobteris ah ayaa ka qayb qaadanaya tababarka waana muuqaal si aad ah loo diyaariyey sidaba laga dheehan karo horudhaca kooban ee la baahiyey isdaarkan lagu wado inay baahiso mu'asasada al-hijra ayaa ku soo aadaya iyadoo hal sano ay ka soo wareegatay markii ay imaaradu si dhammaystiran ula wareegtay guud ahaanba dalka afghanistaan
faah-faahinna dheeraada ayaa laga helayaa dab maalintii shalay ka kacay suuq ku yaalla degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dab maalintii shalay ka kacay suuq ku yaala degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho dabkan ayaa si gaara kaga kacay suuq boocle wuxuuna geystay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh lama garanayo sababta ka dambeysay in dabkan uu kaco qaar ka mid ah dadkii ku hantibeelay dabkan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramaya qaabka uu dabka ku bilowday iyo guud ahaan hantida uu baabi'iyey
adiga haddaan soo baxayo meesha imaadana waa tabakaay kaloo halkaas igu taalay oo alaab igu jirtaan ka badbaadsaday adiga laba tabakaay oo inta igu taalay qaybtaan dambe oo dad tire ay ku jireen oo niman harqaaman iyo iyo gabar kala deganeed adi labada tobanka ayaa gubteen alxamdulilah adi inta kale waa badbaadsadeen wallaahi inta hadda meesha oo ku gubatay waa konton iyo kow tobakaaya waay kow iyo iyo konton tobakaaya waay konton iyo kow tobakaaya waay laba anaa iskale inta kalena waxaa iskale dad muslimiin oo shacabaa iskale shaqaa soo aadne aniga shaq soo aadne meeshana furane waxaa ujeednaa gool suntaan oo dabka sii holacoya goobtan waxay ka kacday koronto walaahi wax ad naf eh wax meel mudgaan laakiin hantigaa ku baabaa meeshaa mamaarqaan aan u furan ani macalinkeena ku shaqaysanayna anigoo saas ku shaqaysanoona dab meesha ka kacay daminta dabkan ayaa waxaa qayb weyn ka qaatay gaadiidka gurmadka ah ee dabdamiska ee ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna dabkan ku soo aadayaa iyadoo dhowaan suuq weyn oo ku yaala magaalada laascaanood uu ka kacay dab xoogan guud ahaan suuqyada waaweyn ee ku yaala soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusoo badaniyey dabka kuwan la midka ah walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa weli wada xamlada la magac baxday oo xaradulmu'miniin taas oo lagu boorinayo dadka muslimiinta ah xamladan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya culummada odayaasha dhaqanka iyo waxgarad kala duwan malaaq macalin muxiyidiin oo ah guddoomiyaha nuqubada walaayada bakool ayaa qayb ka ah odayaasha ka qayb qaadanaya boorinta bulshada ilaahay mahdi waay dadkan lala kulannay oo taxriidiinkii iyo jihaadkii iyo camalkii ahaa in dadka aan ku boorino maadaana xamlad cusub la galay annaguna mas-uuliyadda ilaahayna saaray meeshaan haddana ku xijinay waan ka gudubnay waxaan aanay abagbedey magaalo la yidhaahdo ilaahay baa mahadlay meeshii haddana dee xamladii aan wadnay baan odayaashii dhaqanka meeshii joogeyn waan la kulnay oo oo filkeena ahaa iyo dadweynihiina bannaankii iyo ayaanu kula kulannay hadday gabdhihii ay yihiin hadday shucuubtii da-yarta ahaa iyo haddii odayaasha ahaa oo dhan waan la kulmaynay waan kasoo gudubnay waxaan nimid meesha la yaraado yowkoyow sidaasoo kale odayaashii dhaqanka waan la kulunay fadhi aan la samaynay oo ulijeedyadii aan lahayn waan u sheegnay sidoo kale waxaa asna kelimad jeediyey maxamed nuur oo ah hafayeenka odayaasha bakool xaaladaha dilka jara dadka waa dad ahlu jihaad ee wahaayeen haddii dhalinyaro iyo haddii waayele iyo haddii odadhaqan iyo culimaa udiinsho dadkii eed iyo eed barnaamijkaas miyaa la dhacsanaayeen runtii may runtii xusud mudanaatay isla tayeeglow markii una ku bilaawni mala una boogani mayba kumanaatay se degma oo ma aragnay runtii degmadu shaleystooda goobada ku seeni inta kaleena dhowr meelood ku seeni laba si tamaanba ma aragnay kulankaas ka jarnay runtii durbe may degdeg ma aragnay arrintiyeeda ku jubaabay runtii oo jawaab badan hadda nin maqanta runtii oo guul ah inay la taageero jihaadka inay maalin walba ma aragnay magaalooyinka ku bahaayaan mucaskaraadka ku bahaaw waliba mucaskaraadka nagadi riga awood leeyla la bahoy hataa dadka lahaas ku nagawl isku reeb reeboyahay xamlada waa xaradil mu'miniin odayaasha sidoo kale ka hadlay waxaa ka mid ahaa malaaq cabdulaahi maxamed yare haya caliljihaad howleer ummadaasan ka hadlaraas maslahayn eed iyo eed aradeeda ummad xeelano teegano dhigdee surintaa aradeeda awaamirtii waalee gobolka ku batay haya caliljilahayti eed iyo eedanka dhegalnugulo aradeeda nkoyle oo haddii madooba dadkii waxaa kooy waysan fadahay leera aradeeda haniinshal hiraan migil ibalaan waayel iyo kabiir haniinshal hiraan iyo argaani marka dhana kastaba boobaada ku fiirada dadka aradeeda warasku horahaaye dadlasku horahaay sida wararkii oo ajiibaano iyo aan haadarayaan reedninka surma lasku eraayo sababtoo aragdeeda dadka maxabadiisba meeliyeeda dhan iyadoo dadkii liinga casanahay nolol fado haadaroogeete haata hatana ardeeda gaabkaas iyo kolleyin dhaqamahayan abwaan hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada ugu waaweyn abwaanada soomaaliyeed ayaa shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed cali waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed kuwa ugu waaweyn abwaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay xanuunsanayay waxaana geeridiisa xaqiijiyey qoyskiisa geerida hadraawi ayaa dal iyo dibadba laga hadal hayaa maxamed waxa uu ku dhashay magaalo madaxda gobolka togdheer ee burca sannadkii waxa uuna ka dhashay qoys faqiir ah oo ka koobnaa sagaal caruur ah hal gabar iyo siddeed wiil maxamed ibraahim markii uu toban jir ahaa waxa uu aaday dalka yemen isagoo wakhtigaa laga bilaabo la noolaa adeerkiisa iyadoo magaca uu ku caanbaxayee hadraawi uu halkaa ugu baxay waraysi uu bixiyey ayuuna ku sheegay magacu inuu asal ahaan yahay abwahadra oo uu macalinkii dugsiga u bixiyey maadaama uu aha ahaa mid ardayda aada ugu sheekeeya misena ka qosliya markii uu dugsiga ka baxayna wuxuu macalin ka noqday mid ka mida dugsiyada hoose ee dalka yemen markii ay soomaaliya xurnimada qaadatay gobolada waqooyi iyo koonfurna ay midoobeen ayuu hadaraawi kasoo tegay dalka yemen isagoo dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaana magaalada muqdisho wuxuuna halkaasi mar kale ka bilaabay noloshiisa wuxuuna ku biiray jaamacadda ummadda oo uu ka qalinjabiyey oo isla ayadana uu bara ka noqday mar waxaa xiray madaxweynihii milatariga ahaa ee maxamed siyaad barre sidoo kalena wuxuu muddo baaritaana ka waday dhulal dhowr ah sida ingiriiska wuxuuna leeyahay maansooyin uu ku fadeexaynaya dhaqamada xunxun ee reer galbeedka sida dimuquraadiyadda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan dad ayaa ku dhintay waddanka maraykanka kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood ugu yaraan laba ruux oo amerikaan ah ayaa ku dhintay kadib markii ay laba diyaaradood iskula dhaceen waqooyiga gobolka californiya ee dalka maraykanka shilkan ayaa dhacay maalintii shalay waxaana diyaaradahan ay isku dhaceen xilli ay isku dayayeen in ay ka soo caga dhigtaan mid ka mid a garoommada ku yaala gobolka californiya ee waddanka maraykanka diyaaradahan oo ahaa kuwo yaryar ayaa waxaa mid ka mida saarnaa duuliyaha oo keliya lamana soo warin haddii ay waxyeeloobeen dadkii ku sugnaa garoonka warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa